degmada matabaan ee gobolka hiiraan iyo weliba lakaqobad ay kulalan ku hadla ay amniga iyo wadashaqeynta maamulada degmooyinka gobolka hiiraan kaasi ooyo ku qeyb galeen taliyaalka booliska ee degmooyinka beledweyne iyo matabaan maamulada degmooyinka beledweyne matabaan iyo deegaanada hooskooyaan welibana kulankanti ise dareeri shir guddoomiyaayey guddoomiyaga gobolka hiiraan markiise kulankaa dhammaaday weliba ku warbiyey guddoomiyaga degmada matabaan ee gobolka hiiraan bashiir cabdiraxmaan sheekeeye ka qabsoomay gudaha degmada matabaan oo maaragtay uu shir guddoominayay guddoomiyaha gobolka hiiraan oo u kala qaybsanaayay laba qaybood qaybta ugu horraysay ee ahayd shirka maamulka heer gobol iyo heer degmo oo runtii laisku weydaarsaday fikrado kala gedisan oo la xidhiira arrimaha iskaashiga maamulada iyo wada shaqayntooda iyo sida maaragtay hay-adaha iyo mas-uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo ay maaragtay u wada shaqayn karaan oo ugu fudud maadaama dowladnimadu farayso kala sarraynta iyo wada shaqaynta nidaamka maamulka marka si ay ku jirto shaqada dowlad goboleedka iyo midda heer gobol iyo midda heer degmo si waafaqsan oo maaragtay shuruucdaas in shaqada la waafajiyo oo shaqooyinka maaragtay maamulada wada shaqeeyaan iskaashi yeeshaan mar walbana arrimaha soo kordha ee gobolka ay maaragtay si dhow uga wada shaqeeyaan kulankaas ayuu ahay oo maamulada ayuu u dhexeeyey kulanka labaadna wuxuu u dhexeeyey hay-adaha amniga booliiska iyo nabad sugidda iyo maaragtay iyo maamulada heer gobol iyo heer degmo oo asna qabsoomay kulankii labaad ayuu ahay asna looga hadlay ajendayaal kala gedisan oo la xidhiira arrimaha amniga gobolka iyo maaragtay midka degmadaba oo runtii iyo midka degmooyinka oo runtii aan leenahay waxyaabo hordhac ah oo muhim ah oo shaqada amniga iyo shaqada maamuladaba qurux ku ah shacabkana dan u ah ayaa maaragtay laisla soo dhoweey meel fiican ayay maraysaa arrimahaasna insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa maaliyadda maaragtay arrimaha amniga iyo arrimaha maaragtay maamulka intaba si faahfaahsan iyo si maaragtay dhowrsan iyo si qurux badanba in maaragtay looga shaqayn doono looga wada hadli doono looga xaajoon doono loo qodobayn doono